waa qarmad gooni ah iyo gooni ah aan siino ogolaasho kumeel gaar ah ama flight by flight aan u siino flightkan imaanayo waxaasuu wadaa dadka sidana uu wadaa kaasuu wadaa ma keeni karnaa haa way jirtaa laakiin waxay ka jirtaa oo keliya hargeysay ka jirtaa iyadana waxaa weeyaan waa wa waa qarmid gooni ah ayaan ku siinaa iyadoo dad soomaaliyeed keenaysa dadka ay keentana diyaaraddu hadda sidaa aragteenba waxaa la geshaa corantiin afar iyo toban cisho ayay meel ku jirayaan marka wax dhibah ma jiro diyaaradaha soomaaliya kuwii dibaddana way xiran yihiin kuwa gudahana maanta ayaa ugu dambeyso waa la xirayaa hadduu laalqaraal noqdo maanta safarada way furayiin maanta wixii ka dambeeya marka internationalku hakadu ku jira localka maanta wixii ka dambeeya hakadbuu gelaya hadduu laalqaraal waxaan dhihi karaa falaadyadu falaadyo caadi ah ma aha falaadyo caadi ah hadday yihiin waan fasaxi lahayn falaadyadu falaadyo caadi ah ma aha hadda aan kula hadlayo diyaarada wo wado oo hargeysa ka degi doontaa jirto sababto ah waa loo baahan yahay daawadaasaa looga baahan yahay marka fasaxeeda way helaysaa way tegeysaa marka sidaasoo kale ayaan fasaxa aan ku bixinaa fasaxii loo baahan yahay oo muhiim ah socodka dadka xuduudaha kasoo gelayay soomaaliya oo dhan waxaan ugu baaqeynaa in qof kasta meesha uu joogo uu iska joogo inta uu ilaahay naga dhaafinayo cudurkan inta uu naga dhaafinayo oo ayna noo soo gudbin noo imaanin qofba meeshuu jooga allaha ku nabad yeelo ilaaha naga hayo cudurkan dhibaatada adduunka haysato ama dhibaatada uu geysan karo cudurkaasi haddii uu noo yimaado energygeena iyo foxkeena hadda insha allah tacaala aan saarno inaan caafimaadkeena ilaalino wasaaradda caafimaadka guidelineskeeda iyo waxa ay noo sheegtay aan raacno aan duceysano qur-aan akhrisano oo aanan ku mashquulin diyaarad fasax la siiyo meel hebla tegeyso meel hebla tegeyso